لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آثار وردت في الحث على تعلم الفرائض أي هذه تني آثار ويه أحاديث وردت كسو أرورتي في الحث بورين لسكو بورينيو على تعلم الفرائض فرائض كإن لبرته الآثار أي الأحاديث أحاديثته الواردة كسو أرورتي بهذا السدد أي بهذا الموضوع موضوعا كسو أرورتي كثيرة way fara badan tahay minhaa waxaa ka mida maa rawaahu بن maajaه عan cabdاللahi بن cmr بن caas radي الlahu canهuma أna rasuula الlahi sal ه slm qaal rasuulku wuxuu yihi alcilmu ثaلaaثaة cilmigu waa saddex bmacanaa cilmiga sharcigaa loo jeedaa oo ashaa cahdiyaah wamaa siwaa dalika intaa waxay ka soo harana fadlu waa dheeraad bmacnaa zaa'id aayaة muxkamaة aayad markaa muxkamo oo la nasakhin wa sunaة qaa'imaة ay sunaة haabita suno sugan oon ahayn ضعيiفة وفريiضة cاadiلة iyo فريiضo يعني markaa فرض cاadل بمacnaa qur'aaنka la siman oo qurآaنka maxay la siman tahay بمacnaa xagga marka laga eego camalfalkeedaa waaجiب ah sida qurآaaنkaba in lagu camalfalo waaجiب ay u tahay bay tana camalfalkeeda waaجiب u tahay marka caadila ay musaawiyaة للqurآaن baa loo jeedaa cadaaladuna waa loo waa shaygo yani markaa sinaanta weya وrawى imaaم أحmed wuxuu wariyey والتirmidي والxaakim can mascuudi radي الlahu canhu an الnabiya salى اله علي slm qaal rasuulku wuxuu yihi tacalamu الfaraaئda faraa'idka barta wacalimuuha الnaas dadkana bara faini mru'un waxaan ahay qof maqbuudan la qibdoon doono bimacnaa la oofsan doono wain alcilma sayuqbad cilmigana waa la qibdoonayaa oo waa la qaadan doonaa watadharu الfitanu fitan baana soo bixi doono xayثu yakhtalifu اثnaani fi اlfariida yani meesha marka ay isku khilaafayaan laba qof farad bay isku khilaafayaan faraaidda ka mida ayib yani farad ka mida faraa'iddii cilmiga dhaxalka bay isku khilaafayaan oo falaa yejdaani ma helayaan man yafsilu baynahumaa cid markaa kala saarta ma helayaan ruwiya kadalika saasoo kale waxaa la soo wariyey annahu sala allahu alay wasalama qaal inuu yihi man calima fariidatan ama man callama fariidatan qofka qof baraa yani fariido qofka baraa ama man calima fariidatan qofkii bartaa fariido faraaidka ka mida wuxuu la mid yahay kaman actaqa cashra riqaab qof xoreeyey toban naf xoreeyey oo kale jamcu raqaba qof xoreeye toban raqabo ayuu la mid yahay waman qataca miiraahan qofka jara dhaxal qataca allahu miiraahahu min aljanna ilahay wuxuu jara dhaxalka jannadu ku lahaa saddexda xadiid xadiidka hore oo markaasi alcilmu halaatha waa xadiid daciifa daciifun jiddan imaam abi daawuud iyo ibnu maajah iyo daraqutni iyo keyrkiiba soo saaray waa daciif kadalika xadiidka labaad isaguna markaa tilmaamaya tacalam اfaraa'id wacalimuha الnaas asna waa xadiid daciifa imaam tirmidi baa soo saaray iyo nasaa-i iyo keyrkiis asna waa daciif xadiidkan dambe u sheekhu inoo sheegay wuxuu ku soo arooray lafdiga ah yani markaa man qaطaca miiraahan faradahu اllah qaطacahu اllahu miiraahahu min aljana qofka jara dhaxal ilaahay uu waajibiyey ilahay wuxuu jara dhaxalkii uu jannada ku lahaa lafdigaas ayuu usoo arooray lafdi kaloo ah man abطala miiraahan qofka buriya dhaxal faradahu اllahu alla waajibiyey fii kitaabihi abطل الlah miiraaثahu allo wuxuu buriya dhaxalkiis min aljanة wuxuu kaloo ku soo arooray lafdi kaloo ah man fara min miiraaثi waariثihi qofka ka cararaa dhaxalkiisii yani markaasi kii u dhaxlayay dhaxalkiisii qaطca allahu miiraaثahu min aljanة ilahay wuxuu jira dhaxalka ku lahaa yowma اlqiyaama yani alfaadda kuso arooray dhammaan waa alfaad daciifa a weeyaan lakiin lafdiga man calima fariidatan kaman actaqa cashra riqaab ama man calama asagoo markaa kaasi ma sugna saa darteed mualifku axaadiistaas soo arooriyey hadday wada daciif noqdeen muxaqiqu wuxuu yihi lam yahbut shayun can rasuuli sal اlه alay wasalam fi lxahi calى tacalumi cilmi اlfaraa'idi yacni kama sugna shay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ku boorinaya cilmiga faraa'idka in la barto si gaara walaakin huwa cilmu min cilmi shariica waa cilmi ka mida culumta shariicada wadiin fahuwa daakhilun wuxuu soo gudagelayaa fii fadli اcilmi cumuuman cilmiga fadligiisa buu soo gudagelayaa si guud ahaan waqad xaha allah warasuuluhu alla i rasuulkiisana way booriyeen calaa tacalum اcilmi cilmiga barashadiisa watacliimi dadka in la baro wa tabliiqihi in la gaarsiiyo walcamali bihi in lagu camalfalo fii nusuusin kaiira nusuus fara badan oo laa tuxsa aan la tirakoobi karin wa cilmu lfaraa'idi daakhilun fii dalika cilmiga faraa'idkuna kaasuu soo gudagelayaa in badanoo ka mid a nusuusta waxaa tilmaamay yani markaas alimaam ibnu qayim raximah اllah kitaabkiisa miftaax daari sacaada kadalika ibnu cabdilbar kitaabkiisa jaamic bayaan acilmi wa fadlihi culimo kalena way tilmaameen cilmu lfaraa'idi halkana sheekhu cumaan ka dhigtay cilmu lfaraa'id yani markaas wuxuu tilmaamay alfaraa'id waa jamcu fariida maxaa loo jeedaa bimacnaa mafruuda loo jeedaa mushtaqatu min alfardi fardi baa laga soo jeexay walahu ciddatu macaani fi luga lafdiga faraa'id yani markaasi mufradkiisu waa fariida xagga luqada wuxuu ku leeyahay macaani waxaa ka mid ah altaqdiir walxazu walqaطcu walinzaalu walbayaanu walixlaal waxaa loo isticmaalaa taqdiir qadaraad xazi iyo qaطci waa isku macna jarid inzaal dejin bayaan caddayn ixlaal yani macnahaasa loo isticmaalaa wuxuu sheekhu i wasumiya hada alcilma bicilmi alfaraa'id cilmigan cilmi faraa'id baa loo bixiyey maca ana fiihi tacsiiban dadkii qaarkood casab ay ku dhexlayaan qaarna faraa'id bay ku dhexlayaan fariiday ku dhexlayaan farad bay ku dhexlayaan haddana cilmu faraa'id baa loo bixiyey haddaba marka waxay noqonaysaa ma ma waxaa laga fahmayaa casaba marka laguma dhexlay miyaa laga fahmayaa sheekh wuxuu i wasumiya hada alcilmu bicilmi alfaraa'id baa lagu magacaabay maca ana fiihi tacsiiban iyadoo casabanimo dadku dhexlayaan wadalika tagliiban waxaa la ghalibaya oo yani la badinaya oo la sarraysiinaya la gaalib yeelaya limasaa'il alfaraa'idi masaa-isha faradka lagu dhexlayo baa waxaa laga qaalib yeelayaa calaa masaa'il atacsiib masaa-isha casabada lagu dhexlayo wa qiila huwa ma'khuudun waxaa laga soo qaatay baa la yidhi min qowlihi tacaalaa nasiiban mafruudaa halkaasaa laga soo qaatay mafruudkaasaa laga soo qaatay ay muqadaran macluuman aw maqtuucan can gayrihi wuxuu sheekhu yihi raximah llahu tacaala tacriifu cilmu lfaraa'id tacriifkiisa huwa yani cilmu lfaraa'id yani xagga istilaaxu sheekhu hadda tacriifinaya xagga luqada waa sidaas sheekhu markaas mucalliqu inoo sheegay wey taqdiir iyo xazi iyo qadci baa lagu sheegaa lakiin xagga istilaaxa ayuu sheekhu inoo sheegaya huwa cilmu lfaraa'id fiqu lmawaariid waa mawaariidka fiqigiisi weeye bimacnaa alfiqat waxaa loo jeeda bimacna cilmu cilmu lmawaariid waa dhaxalkii oo la bartaa loo jeedaa fiqu lmawaariid bimacnaa alcilmu bilmawaariid ay biqismati lmawaariid waxaa loo jeedaa in la barto qaybinta dhaxalka ayaa loo jeedaa iyo wamaa yudamu ilayhi waxa lagu daro fiqigaas waxa lagu daro oo min xisaabihaa xisaabu lfaraa'id ah oo faraaidku xisaab gaara ayuu isagu leh mucaliqu arrinka waa baraarujiye wuxuu yihi tacriifkani waxaa ku sugan qusuur baa ku sugan qusuur ayaa ku sugan min xayثu اlijmaal saa darteed alcalaamatu fawzan kitaabkiisa taxqiiqaat almaradiya wuxuu yihi wfiihi ijmaalu wاlmaطlubu fi الtacriifi an yakuuna xaawiya litafaasiil اmucaraf ijmaal baa ku sugan duuduub baa ku sugan sida maطluubka la doonaya waxay tahay marka wax la tacriifinayo tacriifkaasi waa inuu yahay mid koobaya shayga la tacriifinaya tafaasiish o dhan waa inuu koobaa walacala axsana atacaariif licilmi اfaraa'idi sida tacriifka ugu fiican inuu yahay baa suurtagala maa carafahu dardiiriyu adardiiru siduu ku tacriifiyey dardiir biqowlihi huwa cilmu wa cilmi yucrafu bihi lagu garanayo man yariu yaa wax dhexla waman laa yariu yaan wax dhexlayn wamiqdaaru maa likulli waariin waari kaste qadarkeebuu qaadanaya saasay qaar ku tacriifiyeen qaarna waaba sii koobeen waxay yihahdeen alcilmu biqismati mawaariii fiqhan wa xisaaban alcilmu biqismati mawaariii waa in la barto sida loo qabiya dhaxalka fiqhan fiqihaan iyo xisaaban xisaab ahaan kaasaa marka ugu koobni badan alcilmu biqismati mawaariii fiqhan wa xisaaban mowduucuhu cilmigan faraa'idka xageebuu markaa ku saabsan yahay mowduuciisu waa xagee wuxuu ku saabsan yahay atarikaatu tarikaadka ayuu ku saabsan yahay tarikaadka tarikaad maxay tahay wahiya turaasulmayiti waa meydku wuxuu ka tegey weeye waa dhaxalkii meydka ey uu sii fasiray maa yatrukuhu wuxuu oga tegey weeye liwarahatihi kuwa dhaxlaya oo min maali mawruuh maalka dhaxlaya ah kaasa waxaa la yihahda tarikaad waa wx meydku ka tegey weeye amaratuhu amaradiisu maxay tahy marka cilmigan la barto maxaa laga faaidaya waxaa laga faa'iidaya iisaaruxuquuqi xaq in la gaarsiiyo ilaa dawiha ay ilaa asxaabiha saaxiibadiisa qof kastaba xaqiisa in la gaarsiiyo oo min alwarahati ka mid ah iisaaru xuquuqi xuquuqdii in la gaarsiiyo ilaa dawiha ay ilaa asxaabiha dadkii u saaxiibka ahaa oo min alwarahati ah kuwii wax dhexleeyay in la gaarsiiyo ayaa laga faa'iidaya oo markaad barato dhaxalka oo lagu keeno dad xolo dhexlaya yacni waxaad ka faa'iideysaa inaad dhahdo adugu thuluth baad leedahay adna rubuc baad leedahay adna nis baad leedahay adna thumun baad leedahay adna casabaad tahay oo qof kasta wixiisi aad siiso halkaasaad ka faa'iideysaa xukmu daraasatihi cilmigan in la barto xukumkeedu muxuu yahay bimacna waxa loo jeeda axkaamu lkhamsihi muxuu qaadanayaa axkaam sharciya axkaamta waxaa loo qaybiya axkaam takliifiya akaam axkaam sharciya iyo axkaam caqliya loo qaybiya sawaadix maaha alaxkaamu sharciya ba waxay uqaybsamaysa marka axkaamta waxay uqaybsamaysaa takliifiya iyo wadciya marka axkaamta yani markaa takliifiga waa shan weeye waa waajib iyo xaraam iska soo horjeeda manduub iyo makruuh iyo mubaax shantaas weeye haddaba xukumkeebuu qaadanaya wuxuu qaadanayaa faradu fa fardu kifaayatin wey waa fardi laakiin kifaa'i ah oo faradki baa laba loo qaybiya cayni iyo kifaa'i cayni adaa lagaa rabaa wey cidaan adiga ahayn lagama doonayo salaadii casar adun baa lagaa doonaya hadduu cid kale uu dhaanaa kaa tukamanta iska seexo kaa dhici mayso sawaadixma waa cayni kifaayina muxuu yahay cid kalea kaa kaafin karta wey cid kale ayaa kaa kaafin karta fardu kifaaya waa fardu kifaayo ijmac buu soo naqliyey muxaqiqa wuxuu yihi ajmacat ilummatu calى anahu min furuud اkifaaya qaraafi baa markaa soo naqlinaya inuu yahay min furuud اkifaaya lagu ijmacsanya idaa qaama bihi اbacdu dadkii qaar hadday u qumaan saqata wuu ka dhacaya can aakhariin kuwa kale bimacnaa dadkii qaar ka mid a hadday bartaan oo yani markaasi ay cilmigan aqoon u yeeshaan intaasaa ku filan dadkii o dhan inay wada bartaan waajibkuma ahan cayni ah bacdi ka mid hadday bartaan intaasaa ummadii kale kaga filan marka waa fardu kifaa'i weeye alxuquuq اlmutacaliqaةu bitarika xuquuqda ku tacaluqaysa tarikada maa hiya tarika wuxuu sheekhu yahay shay matruuk waa shayga laga tegey muxaqiqa hoose inoo tacriifiraya tarika haddaad maqasho waa shayga laga tegey watarkuna huwa alibqaau yani markaas waa shayga la baaqi yeelo weeye watarikatu lmeyiti watarikatu lmeyiti tada dhibci baa ka dhacsan watarikatu lmeyiti meyidka tarikadiisuna maa yatruku waxa uu ka tegaye weeye oo min aturaahi lmatruuki dhaxalka laga tegay ah xaggaas agga luqada xagga isilaaxa maxaa la yidhaahdaa tariko hiya kulu maa khalafahu lmeyitu min alamwaali wاlxuquuqi ahaabitati lahu muطlaqan waxaa la yidhaahdaa kulu maa khalafahu wax kasta uu ka tegey almeyitu qofka dhintay uu ka tegey oo min alamwaali xoolo ah wاlxuquuqi xaq ah ahaabitati lahu asaga u sugnaatay muطlaqan la kala qaadi mayo noocuu yahayba wax alla wuxuu ninkaa ka tago ama xoolo nool ha ahaadaan ama kuwo aan noolayn ha ahaadaan wax uu ka tego o dhan dharkiisii yani kabihiisii wax alla wuxuu ka tegey waxay noqonayaan tarikay noqonaysa xagga istilaaxa waqiila waxaa la yidhi hiya yani markaa tarikadu xaqun xaq weeye xaqaasoo qaabilun aqbalaya litajazuu in la qaybqaybiyo habata kaasoo u sugnaaday limustaxiqin qof mutaystay bacda mowti muwarisihi kii la dhexlaya markuu dhintay kadib muwarisku waa meyidkii weeyaan markuu dhintay meyidkii yani markaasi xoolahaas uu ka tegey oo la qaybsan karayo ayaa waxaa la yihahdaa tarika wuxuu sheekhu yihi raximah llah hiya tarikadu khamsatu xuquuqin xuquuqdaas ku tacaluqaysa tarikada khamsatu xuquuqin shan xaq weeye calaa tartiibi taali tartiibka soo socdaa loo kala hormarinaya qaabkan sheekhu u sheegay ayaa loo kala hormarinaya koow waxaa lagu bilaabayaa mu-anu tajhiizi tajhiiska iyo diyaarinta meydka la diyaarinayo kharashkiisii ayaa lagu bilaabaya mu-anku waa jamcu muna munadun waxa weeyaan waxaa ku baxaya qofka meydka markuu dhinto waxaa ku baxaya weye sheekhaa mithaaliyey oo ka kafanin waa kafantii oo kale wa ujrati xafaarin kii godka qodayey ujuraduu qaadanayay oo kale wey yani xabaashii lacagtii lagu bixinayey wey waghasaalin kii mayrayey lacagtuu qaadanayey wey ujuraduu qaadanayey wa xamaalin kii qaadayey iyo gaarigii lagu qaadayey wixii lagu bixinayey wey wanaxwihi iyo kuwa waxa la midka ah fa hiya xuquuqdaasi mu-anu tajhiisku muqadamatun waxaa laga hormarinayaa cinda alimaami axmed imaam axmed agsi raximah llah cala alxuquuqi xuquuq baa laga hormarinaya xuquuqdii almutacaliqati ku saabsanayd bicayni tarika caynta lafta xoolaha xoolaha laftooda lianna sutra lianna sutratahu asturitaankiisu meydka in la asturo waajibatun waajib ayd filxayaati markuu noolaa astura asturaadda meydka in la qofkan in la asturo markuu noolo waajib bay ahayd fakadalika bacda almowti markuu dhintay kadib in la asturona waajib weeyaan fain lam yukhalif ilmeyitu meydka haduusan ka tegin tarikatan xoolo aw talifat uu ka tegay laakiin talifad way baaba'day qabla tajhiizi intaan la diyaarin ka hor ayay baaba'day fa mu-anu tajhiizi kharashka diyaarintu takuunu waxay ahaanaysaa calaa man cid baa lagu yeelanayaa talzamuhu ay ku laazimayso qofkaasi nafaqatuhu nafaqadiisu fii xaali xayaati markuu noolaa qofkani yani markaa markuu dhinto waxaa lagu bilaabaya xoolihiisii in laga bixiyo wixii markaa asagu u baahan yahay ayaa lagu bilaabaya mu-anu tajhiisku waa kuwaas weyaan sheekhu mucaliqu waa tacriifiye wuxuu yihi mu-anu tajhiiz huwa hiya kulu maa yaxtaajuhu lmeyitu waa wax kastoo meydku u baahan yahay min xiina mowtihi laga soo bilaabo marka uu dhinto ilaa an yuwaaraa fii qabri ilaa qabriga lagaga qarinayo lagaga asturayo ayib fa uwaariya sawata akhi marka muwaaraadku waa qarinti wey asturaaddi weyaan ilaa qabriga lagaga asturayo ilaa uu ka dhimanayo ilaa qabriga lagaga asturayo wuxuu u baahan yahay wey oo maxay tahay min nafaqaati aslihi mayritaankiisa nafaqadii ku baxaysay wa kafanihi kafantii nafaqaad ku baxaysay wa xafri qabrihi qabriga qodaalkiisa qodidii la qoday wuxuu ku baxayay wa dafnihi aasitaankiisa biduuni israafin aw taqtiirin laba shay baa laga ilaalinayaa israaf in in lagu lagu ciyaaro xoolihii sawaadix ma in lagu ciyaaro xoolihii waa laga ilaalinaya oo la yidhaahdo waa in loo soo iibiyaa kafan markaasi kun doolar waa in loo soo iibiyaa sawaadix maaha waa in loo qodaa god weyn oo yani qolkan oo kalea waa in loo qodaa sawaadix maaha waxyaalaha noocaas oo dhan waa in laga ilaaliyaa takdiirna waa in laga ilaaliya takdiir muxuu yahay waa ciriirin lagu ciriiriyo oo wuxuu u baahnaaba la- la siin waayo oo kafantii oo kale matalan mara yar oon cawradii ba isturaynin loo keeno sawaadix maaha marka arrimahaas oo dhan in laga ilaaliyo weeyaan marka kuwaasa waxaa loo yaqaana waxaasoo dhan ku baxaya meydka diyaarintiisa mu-anu tajhiiz baa leh waa kharashkii meydka lagu diyaarinaya haddaba maal hadii maal haddii uusan kaba teginba ninkii xaggee laga di- qofka xaggee laga diyaarinaya waxaa laga diyaarinayaa ciddii nafaqadiisu ay waajibka ku ahayd intuusan dhiman ka hor ayaa bixinaysa waxaa la isweydiiyaa gabadhii hadday dhimato gabadhii hadday dhimato yaa markaa lagu yeelanaya kafanteedii mu-anu tajhiizkii yaa lagu yeelanaya abu xaniifa wuxuu leeyahay waxaa lagu yeelanayaa yani markaasi meydka waxaa lagu yeelanaya ninkeeda lagu yeelanayaa hadduu yahay mucsir iyo hadduu yahay muusir labaduba asagay dusha ka saaranta ama waxa haysto ama yuusan haysanin maalik iyo axmedna waxay leeyihiin waxba lagu wana ninkaas mar hadday dhimatay gabadhii waxay isku xireen muxuu ahaa soo nikaax sooma ahayn sooma dhiman waa la kala tegey waxba laguma leh axmed iyo maalik baa oranaya imaamu shaaficina waa tafsiiriye wuxuu yihi hadduu muusir yahay wax haysto haa asagaa laga doonaya hadduuse mucsir yahay laa yukalifu lahu nafsan ilaa wasacahaa laakiin culimadu waxay leeyihiin qowlka hore ayaa xoog badan maxaa yeelay calaaqa zawjiya weli ma go-in calaaqa zawjiya ma go-in lidaalika waxaa baran ninka inuu mayro xaaskiisi sawaadix maaha calaaqa zawjiya marka ma go-in waayo ajnimi hadday tahay miyay u bana inuu mayro ma yani arrin banaan miyuu ahaa waa maya marka weli calaaqadii way joogtaa maadaama ay joogto yani markaa asagaa lagu yeelanaya allana wuxuu yihi markaasi arijaalu qawaamuuna calى الnisaai bima fadala allahu bacdhm calى bacdi wbima anfaquu min amwaalihim xoolahay bixinayaan wey wuxuu sheeku yhi raximah llahu tacaala marka imaam axmed madhabkiis waxa weeye ee xoolaha yani markaasi qofkani wax u baahan yahay baa laga horumarinayaa xuquuqda markaasi ku tacaluqaysa caynu tarika wa ama aimatu halaa saddexda imaam waa abu xaniife iyo maalik iyo shaafici weeyaane fayuqadimuuna waxay hormarinayaan alxuquuqa xuquuqda almutacaliqata ku saabsan bicayni tarika tarikada caynteeda ku saabsan ba waxay ka hormarinayaan cala mu'an tajhiis xuquuqda maalka lagu leeyahay baa laga hormarinayaa ee kharashka ku baxaya diyaarinta liannaha maxaa yeelay xuquuqdaasi caynutari ku saabsan mutacaliqatu bilmaali maalkii bay ku tacaluqdaa qabla saruuratihi tarikatan intuusan noqon tariko ayib marka waa laba qowl weeye ma waxaa la hormarinayaa meydkan wuxuu u baahan yahay oo kadib baan maalkan wuxuu lagu yeeshay kadib baan bixinaynaa miyaa mase maya yacni marka hore waxaan bixinaynaa xoolahan waxaa lagu leeyahay baan ka bixinaynaa deymaha lagu leeyahay ka bixinaynaa kadib baan waxaan bixinaynaa meydkan wuxuu u baahan yahay labadaasaa lasugu hayaa axmed bin xambal asigu wuxuu leeyahay yani markaasi waxaa la hormarinayaa meydkan hadda dhintay wuxuu u baahan yahay baa laga hormarinayaa marka waxaa laga bixiyo kadib ayaa maalkan waxaa lagu leeyahay ayaa kadib laga bixinaya sidaa hore oo axmed uu doortay waa sida ka muuqanaysa inuu yahay ikhtiyaar imaam albukhaari raximah llahu tacaala inuu sidaa dooranayo ayaa ka muuqata oo wuxuu yani markaas baab ka dhigtay baabulkafani min jamiici ilmaali yani in meydkii kafantiisa laga bixinayo maalkii oo dhan waxba laga bixinin marka tajhiiska in laga hormarinayo waxyaalihii dambe ayuu markaa madhabkiisu imam bukhari raxima llahu tacaala laakiin aimadan kale yani markaasi waxaa laga hormarin bay leeyihin deyntii baa laga hormarinaya maalka lagu lahaa waxaa laga hormarinaya taasaa laga hormarinaya lakin waxaad moodaa sida markaasi soo dhow inay tahay in la hormariyo meydka in la diyaariyo marka hore meydka marka la- qabriga la geeyo halkaa lagu soo ogaado kadib markaasi in wixii kale la eego dib loo eego muxaquna waa tilmaamay wuxuu yihi wasaxiixu fi hadi lmas'alati huwa maa dahaba ilayhi alimaamu axmed qowlka saxiixa waxaa weeye sida imaam axmed uu ku tegey wa huwa qowlu cataa taabiciga cataa ibn abi rabax wazuhri maxamed bin shahab zuhri wa camr bnu dinaar wa qataada walbukhaari saasaa ka muuqanaysa wadalika lima akhrajahu lbukhaari can ibni cabaas fii qisaةi الrajul aladii waqasathu naaqatuhu ninkii hashu ay qoorta ka jebisay wuxuu nabigu yihi sal اlه alيه waslam iqsiluuhu bimaa'in wa sidrin wakafinuuhu fii hawbayhi ninkaas sidri ku dhaqa iyo biyo ku mayra an markaasi ku kafna labadiisa maro wجه dalaala marka maxay tahay qaabkee looga qaadanaya wجه dalaala min axadiiث hiya ana الnabi sal slm lam yasأl hal calayhi dayn am laa wainamaa amara bitakfiinihi mubaasharatan nabigu ma weydin dayn ma lagu leeyahay si looga bixiyo si aan deynta oga bixino oo kadib markaasi looga kafno nabigu ma oran marki markii muxuu weydiiyey wuxuu weydiiyey yani markii muxuu sheegay nabigu wuxuu yihi mayra ku kafna markaas labadii samarana ku kafna marka halkan waxaa laga fahmayaa inay horeyso kafanta iyo waxyaalaha u baahan in laga horumarinayo soo waadix maaha ayaa laga qaadanaya ayib marka masaladaasi yani sidaas ayaa markaasi yani markaas ay tahay sida yani marka aqrabka insha allahu tacaala wuxuu sheekhu yihi raximah llahu tacaala alxuquuq almutacalaqatu bicayni tarika markii meydkii laga diyaariyo waxaa ku xigta alxuquuqu xuquuqda almutacaliqatu ku saabsan bicayni tarika tarikada caynteeda ka daynin birahnin waa dayn rahan loo haysto kale wa ka arshi jinaayatin waa jinaayo iyo dhib la geystay arshigeedii arshiga wixii lagu kabeeyey wey kabniinkeedii jinaayadaasoo mutacaliqatan ku saabsan biraqabati alcabdi iljaani addoonka jinaayada geystay raqabadiisa saddex waxaa weeye adduyuunu almulaqa waa daymihii la ilaaqay allatii taasoo lam tatacalaq aan ku tacaluqin bicayni tarika tarikada caynteeda wa inamaa tacalaqat bidima dimada iyo qofka naftiisa lagu leh ka daynin bilaa rahanin waa daynta markaasi aan rahan la-aantoo kale ah aw xaq ilaahi tacala am xaq ilaahi ah shayga labaad markii meydkii la diyaariyo shayga labaad oo la bixinayo waxaa weeyaan dayntii xuquuqdii ku tacaluqaysay caynu tarika sheekhu waa tusaaleeyey waa dayn rahan loo haystoo kale oo maalan ninkii dhintay baa dayn soo qaatay sawaadix maha dayn ayuu soo qaatay dayntii uu soo qaatay rahan buu buu bixiyey oo maalan alaab badan buu soo qaatay nin wuxuu lahaa hanti badan leh alaab badan buu shirkad ka soo rartay markaasaa wuxuu ku yihi shirkaddii gurigaygaas usii haysta rahan intaan idinkaga keenayo lacagtii sawaadix maha ninkii markaan dhintay maxaa lagu leeyay dayn soo maha dayn baa lagu leeyay dayntaana maxaa loo haystaa rahan baa loo haysta oo nimanku kasoo qaatay idin ka soo qaatay baa rahan u haysta mar saa hadday tahay waxaa la bixinayaa deyntaasaa la bixinayaa maxaa loo bixinayaa waxaa la doonayaa maalkan rahanta loo haysto in la soo daayo masalan gurigani muxuu ka mid yahay ool xoolihii la dhaxli lahaa soo ma marka gurigan si kale looma dhexli karo waa in gurigan rahanta loo haysto deyntii la bixiyaa si gurigii loo soo daayo waxaa la mid a addoon nin kani uu lahaa baa dhib geystay addoon ninkani uu lahaa dhintay baa nin dilay addoonkani marka maxaa loo haystaa addoonkani maa makti baa loo haystaa addoonkani ninka dhintay addoon buu lahaa addoonkiisi baa nin dilay sawaadix maaha ninkaa uu dilay magtiisi baa laga rabaa xoolahan marka makta ah yaa lagu leehay waxaa lagu leeyahay xoolahan ninkan uu ka dhintay baa lagu leehay leanna addoonku yuu ka mid yahay xoolihiisuu ka mid yahay marka addoonkii baa dhibaato geystay addoonkii xoolihii ka mid a dhib geystay marka haddaba xoolahani waxaa lagu leeyahay xoolaha lagu leeyahy xoolahan xoolaha lagu leeyahy sawaadix maaha haddaba waa in la bixiyaa oo la yihahdo addoonkani ninka uu dilay imisay noqotay magtiisii waxay noqotay soddon kun bay noqotay soddonkii waa in la bixiyaa sawaadix maaha lianna xoolahan waxaa lagu leeyahay caynu tarika lagu leeyahy waa la fahmay sooma dayib taasi marka waa midda labaad shayga labaad wey saddex waxaa imaanaya in la bixiyo xoolihii yani markaasi ayagu caynu tarika aan ku saabsanayn tarikadan xoolaha meydku ka tegay laftooda kuma saabsana laakiin meydkaa lagu lahaa meydka laftiisa ayaa lagu lahaa waa sida dayn buu soo qaatay rahanna lagama qaadin oo niman buu ka soo qaatay amaah iyo lacag fara badan waa ninka waa la yaqaanay waxba kama rahan kamaysa qaadan marka maalka noocaasi waxaa la yihahdaa waxaa la odhanayaa yani duyuunun almutlaqa ama duyuunu mutacaliqat bidimat lmeyit meydkaa lagu leehy xoolaha laguma leh meydkaa lagu leehy sawaadix maaha marka kuwaasoo kale baa lamid ah waxaa kaloo lamid waxyaa la bixinayo xaqu llahi tacaala ilahay xaqiisa sida maalan nadar buu galay xoreyn qoor xoreyn kafaaro xaj iyo cumro arrimaha noocaasoo kale ayaa markaasi ayaa marka waxay noqonaya martabad saxaad bay noqonayaan alxuquuq mutacaliqatu lamber laba waxaa weeye shayga la bixinayo xuquuqdii ku tacaluqaysay bicayni tarika tarikada caynteeda ka daynin birahnin waa sida dayn rahan loo haystoo kale daynta waxaa soo qaatay ninkii dhintay rahan buuna bixiyey idan xoolaha rahanta loo haysto daynta waa in la bixiyaa si xoolaha rahanta loo haysto loo soo celiyo dayntu marka xoolaha lagu leehay wa ka arshi jinaayatin waa jinaayo jinaayadu waa dhibka weeye arshiguna waxaa weeyaan waa kabniin bimacnaa waxaa weeye dhib baa la geystay dhibkani maxaa kabi kara nin buu dilay soo maha ninkaa dilka uu dilay maxaa kabi kara in magtiisa la bixiyo soo waadix maaha marka arshu kaasaa loo jeedaa waa arshi jinaayatin ha qaantii weeyaan qaantii wey dayib mutacaliqatin ku saabsan biraqabati alcabdi addoonka raqabadiisa addoonkii aljaanii dhibka geystay ahaantiis weeyaan saddex adduyuun mulaa daymihii la ilaaqay oo iyagu mulaa muxuu leeyahay caynta tarikada kuma saabsana waa mulaq allatii duyuuntaas mulaqadoo lam tatacalaq iyadoo aan ku ku saabsanayn bicayni tarika tarikada caynteeda wainamaa tacalaqad waxay ku tacaluqdaa bidimati qofka meydka dimadiisii naftiisa wadaalika ka dayni bilaa rahnin waa dayn bilaa rahan oo kale ah rahan muusa lagama qaadin waa dayn aan markaasi rahan laga qaadanin ayb aw xaq ilaahi tacaala wey kadayni birahnin bilaa rahnin cafan kadayni bilaa rahnin waa dayn aan rahan loo haysanin aw xaq ilahi tacaala ama waa xaq ilaahi oo qofkan markuu dhimanayay xaj baa lagu yeesha xaj baa lagu yeesha maala maal buu lahaa uu ka soo xajin karo kamana soo xajin idan markaasi marka intaan xoolihii la qaybin waa in la yidhaha ninkani xoolihiisu xaj ka badan bay u goynayeen mana soo xajin idan marka waa in la bixiyaa xajka inta ku baxaysa waa in la bixiyo oo qof loo dhiiba oo ka soo xajiyaa lan xaq ilaah baa ku leh sawaadix maaha waa in laga soo bixiyaa marka waa intaan xoolihii la qaybin weeye waa in la yidhaahdaa qofka xajka aadaya insu u baahan yahay kharash intaasu u bahan maalan toban kun bu u baahan yahay labaatan kun maalan u baahan yahay waa in la bixiyaa labaatankii kun xoolihi hadda weli lama qaybinin lama qaybin weli wuxuu sheekhu yii raximah llahu tacaala waqad ajmaca alculamaau min asalaf walkhalaf waxay ku ijmaaceen culimadu salaf culimadii hore iyo kuwii dambaba calaa ana duyuuna deymuhu muqadaman in laga hormarinayo cala alwasiya wasiyada bimacnaa dardaarankii ninkan uu dardaarmay uu yihi waxa ha layga bixiyo iyo deymaha lagu leeyahay deymaha la horbixinayaa qaaluu waxay yidhahdeen culimadii weeyaane qaaluu waxay yidhaahdeen wa aw lafdiga aw ah oo fii qowlihi tacaala ku sugan min bacdi wasiyati yuusaa biha aw daynin awda aayadda ku sugan lilibaaxati ibaaxa weeye ibaaxa waa banayn wa annahu in kaana axaduhumaa midkood hadduu yahy aw kilaahumaa in kaana axaduhumaa hadduu yah aw kilaahumaa qudima mid la hormariyey axaduhumaa waxaa loo jeedaa wasiyadii aw kilaahumaa wasiyadii dayntii baa loo jeedaa haddii laga hormariyay calaa qismati lmiiraati dhaxalka qeymintiisii fa hiya iyadu taqdiimkaasi kamaa fii qowlihim bay la mid tahay hadalka ay yidhaahdeen culimadu jaalis ilxasana xasan la fariiso xasan la fariiso aw ibna sirani ina sirin la fariiso maxamed ibna sirin la fariiso soo waadix ma yani sheekh wuxuu leh raximah allahu tacaala waxay ku ijmacaan culimadu salaf iyo khalafba daynta in laga hormarinayo wasiyada in wasiyada laga hormarinayo wasiyada daynta daynta horeysa awda aayadda ku sugan min bacdi wasiyati yuusaa biha aw daynina awdaasi tartiib laga qaadan mayo oo lama odhanayo wasiyadaa la bixinayaa kadib baa awda yani markaa daynta la bixisaa macnuhu maaha awdana waa lilibaaxati wey waa banayn waa lilibaaxa ayib labaduba wasiyada iyo dayntaba labaduba yani markaasi wasiyada yani markaasi iyo daynta labaduba waxay ka horeeyaan dhaxalka qaybinta la qaybinaya iyaga ka horeeya marka horumarinta laga hormariyey waxay noqonaysaa buu sheekhu yihi hadalkaas ay culimadu yidhahdaan jaalis ilxasan aw ibnu siriina awdaasi ma laga faa'iidaysanayaa tartiib oo marka hore xasan la fariiso kadib ibnu siriin la fariis ma laga faa'idaysanayaa waa maya awdaas marka waa ibaaxo ama xasan la fariiso waa ku banaan tahay ama ibnu siriin la fariiso labadu waa ku banaan yihiin jaaza wajaaza sawaadix maan macnuu waa sidaas ayadduna saasoo kale weeyaan awdan ku sugan waa lilibaaxati lagama fahmayo wasiyadaa horeysa dayntaa dambaysa laga fahmi mayo sawaadix maaha awdaas waa lilibaaxati weeye lilibaaxati weeyaan waa lilikhtiyaar doorasho ama xasan la fariiso ama ibnu siriin la fariiso taasay lamid tahay buu sheekhu yihi fain qiila haddaba haddii la yidhaahdo lima qudimat alwasiyatu wasiyada maxaa loo hormariyey fi laayati aayadda cala dayni daynta maxaa looga hormariyey daynta maxaa wasiyada looga hormariyey oo wasiyada la horeysiyo min bacdi wasiyatin aw dayni maca annahu muqadaman calayha fi shariica ayadoo la ogyahay shareecada marka la joogo yaa horeeya wasiyadii daynta dayntaa horeysa maxaa aayadda wasiyada loo hormariyey ayib lima qudimat alwasiyatu fi laayati cala dayni maca annahu muqadaman calayha fi shariica ictimaadan ayadoo la cuskanayo calaa qadaai rasuuli اllaahi sal slam yani markaasi واعتمادا على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا la cuskanayo nabi maxamed alayhi الsalatu wasalaam yani markaasi qadaagiisii yani xadiidka nebigu wuxuu xukumay daynta iyo wasiyada dayntu nebigu horreysiyey alayhi الsalatu wasalaam marka shareecadu waxay hormarisaa daynta oo marka qofka dayn lagu leeyahay waxna u dardaarmo maxaa maxaa lagu horreysiinaya bixinta daynti baa la bixinayaa kadib marka maxaa dambeynaya wasiyadii nebi maxamedna sal اlه alيه wasalam wuxuu hormariyey deynta oo xadiisku wuxuu tilmaamayaa qadaa bideyni qabla alwasiya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu xukumay deynta dardaaranka ka hor iyadoo sidaa ay tahay oo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam markuu xukumkaa ridayey uu deynti hormariyey shareecaduna la yaqaano inay deynta hormariso haddaba aayaddu maxay wasiyada u hormarisay waa su-aal soo maha sheekhaa ka jawaabay ujiba waxaa lagaga jawaabay بأنه لما كانت الوصية وصyadu markay نoqotay مشبهة mid شhبhaysa للميراaثi dhxل oo kale في كونiha ahaنشhaha ay tahay مأخudaة mid lasoo قاatay mid la qaadanayo مiن غayri عوضi bdل لaantiisa كاana إkراaجuhaa bixinteedu waxay noqotay مima yشhuق mid dhibaysa calى الwراثaةi wرaثada فإنa نفuuسahم نفuustoodu مطمئنة بkhiلاaف الdyni ujiba waxaa lagu jawaabay بأنه لma kaanت الوصية wasiyadu markay noqotay mushbihatan mid shabahaysa lilmiiraasi dhaxalka fii kownihaa bay ka shabahaysaa inay tahay maakhudatan mid la qaatay min gayri ciwadin badel laaantiis badel la-aantiis kaana ikhraajuhaa bixinteed waxay noqotay mima yashuqu mid dhibay mid dhibaysa calal warasi kuwa yan markaa dhaalka wax dhexlayaan bikhilaafi dayni daynta waa khilaafsan tahay fa ina nufuusahum nufuustoodu mutma'inatun way ku xasiloon tahay ilaa adaa'ihi inay markaa bixiyaan falidaalika saa darteed qudimat fi dikri xagga sheegitaanka ayaa la hormariyey calaa dayni daynta xaan boorin laisku boorinayo calىa wujuubiha inay waajib tahay wاlmusaaracati in loo degdego ilaa ikhraaja in la bixiyo ka dayna deyntii oo kale faw litaswiyati baynahumaa fi اlwujuub lafdiga aw ah yan marka waxaa weeyaan waxay tusinaysaa inay simanta inay siman yihiin wasiyadii iyo deyntii inay siman yihiin xagga markaasi xagga waajibnimada oo in la bixiyo inay waajib tahay wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala yani jawaabtaas la bixinaya waxaa weeyaan wasiyadu qofkan markuu dhintay wuxuu leeyahay markaan dhintay hebel waxa hala siiyo sawaadix maaha qofka uu leeyahy wax hala siiyo qof xoola ku leh maaha ixsaan wey sawaadix maaha isaga qofku ajar ku doonaya laakiin dayntan min baab alixsaan ba xaq lagu leeyahay wey sawaadix maaha xaq lagu leeyahay weeyaan mar saa hadday tahay warasadii markii meydkii uu dhinto waxaa laga yaabaa inay fudaystaan oo yidhaahdaan kii daynta lahaa asagu markii waa iskeenaya oo wuxuu leeya orta xoolihii aabbihi sooma dhiban da xoolihii siiya adin ku lahaa aabbihi ku lahaa isagii baa taagan laakiin kii ooma didi karaan marka isagii baa taagan oo xaqiisi doonaya laakiin wasiyada waa ixsaan waxaaba dhici karta in la yidhaahdo war iska tag marka hore maxay ahayd samafal sooma ahayn samafalka waa la noqonay war iska tag sawaadix maaha marka dad fara badan waxa laga yaba xoolaha jacaylkay u qabaan inay bixin waayaanba marka isku boorin laisku boorinaya arrinka inaan la fududaysanin baa xataa dayntii laga soo hormariyey dayntii dadkii lahaa ay u ordayaan u taagan yihiin baa laga soo hormariyey waa boorin laisku boorinaya inaan arrinkaa la fududaysanin saas darteed mucalliq wuxuu yidhi dakara alqurdubiyu fii kitaabihi alaxkaam aljaamic laxkaam alqur'an khamsata awjuh fi lxikmati min taqdiimi alwasiyati cala dayn wuxuu sheegay shan weji xikmadda ku sugan in lasoo hormariyey wasiyadii oo daynta laga soo hormariyey shan yani xikmo ayuu sheegay marka yani markaas waxaad ugu noqonaysaa aljaamic lixkaam alqur'an imaam alqurdubi raximah llahu tacaala baad ugu noqonaysaa ayib marka sidaasaa loogu jawaabayaa macnaheedu ma ahan wasiyada la hor bixinaya macnuhu maaha daynta horeysa dayntii marka la bixiyo kadib baa wasiyadii baa ku xigeysa markaas wuxuu sheekhu yii raximah llahu tacaala alwasiyatu arinka afraad oo la bixinayo xoolihii lagu yeelanayo waa wasiyadii alwasiyatu dardaaran weeye bihulusi la dardaarmo iyo famaa duuna wixii ka sokeeya ligayri waarisin baa loo dardaarmaya wasiyada waxaa lagu tacriifiyaa yani markaa cahdun khaasun waa ballan gaar ahaaneed mudaafun ilaa maa bacda almowt oo markaas loo tiirinayo waxaa ka dambeeya geerida bimacnaa qofkii qof buu la ballamayaa yani markaas wuxuu ohanayaa waaan hebel waaa hebel waaasn waaas waxaa siiya marka waa ballan gaar ahaaneed oo markuu dhinto intuu nool lama bixin karo hadduu dardaarmo asagoo nool lama bixin karo markuu dhinto unbay markaa noqonaysa in la bixiyo marka wasiyadaasi waxay leedahay shuruud shuruuddaas waxaa weeyaan kow waa inay tahay bihuluth thuluth iyo wax ka sokeeya xoolihii saddex marka loo qay meel waa inuu dardaarmaa iyo wixii ka hooseeya an takuuna ligayr waarith ligayr waarith waa inuu dardaarmaa waa inay tahay an takuuna fii amrin mubaaxin mashruucin laa muxaram waxa uu dardaarmayo shay mubaaxa waa inuu yahay shay yarka markaasi aan mubaax ahayn ma banaana marka waa inuu yahay qofku hayru waaris qofka loo dardaarmayo xadiidku wuxuu ahaa ina allaha qad acطaa kula dii xaqan xaqahu falaa wasiyata liwaaris yani ilahay wuu siiyey qof kastaba xaqiisii qof markaasi waaris a wasiye ma leh xadiidkaas wuxuu nasakhay aayaddii ahayd kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowtu in taraka khayra ilwasiyatu lilwaalidayn in labadii waalid wax loo dardaarmo waalidiinta marka maxay ka mid yihiin warasadii bay ka mid yihiin soo maha falaa wasiyata liwaarid marka xadiidkan maa nasakhay bay marka culimadu odhanayaan markaas aayaddaas waa gara marka thuluth waa in loo thuluth iyo wax ka hooseeya waa inuu yahay waa inu yani thuluth wax ka hooseeya waa inuu yahay maalka la dardaarmayo ligayri waaris waa in loo dardaarmaa wax mubaaxa waa in la dardaarmaa wuxuu leeyahay wasiyadu arkaan bay leedahay saddex rukni bay leedahay saddex rukni ayay leedahay waa muusi iyo muusa lahu iyo muusa bihi waa dardaarme iyo loo dardaarme iyo wax la dardaarmayo sawaadix maha markuu leeyahay ninkan markaan dhinto hebel waxa hala siiyo ninkan dardaarmaya almuusi bale almuusi waa dardaarme midka uu leeyahy waxa hala siiyana maxaa la yihahdaa almuusa lahu waa loo dardaarme waxaan la dardaarmayana muxuu yahay lacagtaas almuusa bihi sawaadix maha saddexdaa rugni ayay markaa wasiyadu yeelanaysaa alwasiyatu bithuluth weeyaan hadday hadduu ka badiyo hadduu ka badiyo la bixin mayo waxaa laga soo rebaya hal xaalad kuwii dhexday hadday dhahaan war isaga daaye samaadix maha waa la iska socodsiinaya laakiin hadday diidaan thuludkan baa laga bixinaya inta kale waa la celinaya samaadix maha marka thuluth hadday ka badato warasadu hadday ogolaadaanna waa la socodsiinaya hadday diidaanna halkaa la dhaafin mayo thuluth baa laga bixinaya wixii kalena waa la celinaya ligayri wa liwaaritin hadduu u dardaarmo oo yidhahdo markaan dhinto hooyaday hooyaday hala siiyo waxaa siiyo gurigeyga hooyada hala siiyo uu yidhi lama siinayo sawaadix maaha waxaa laga soo reebayaa warasadii hadday ogolaadaan waa la siinayaa oy dhahaan isaga daaye sawaadix maaha lakiin warasadii hadday diidaan la siin mayo wuxuu sheekhu yidhi alkhaamisu ka shanaad waxaa weeye alirthu dhaxalkii weeye wa huwa almaqsuudu bidaat waa ka daat ahaan loo jeedo fii hada alfani fanigani fanigani midka maqsuudka irhiga weeyaan marka shantaa qodob baa waxaa loo yaqaana alxuquuq almutacaliqatu bitarika hal beyd baa lagu nadmiyey yani shantaa xaq hal beyd ayaa lagu nadmiyey mu'anun fadaynun falwasaaya mu'anun fadaynun falwasaaya faqasamu maa yukhalifu fafham xukmahuna murataban mu'anun fadaynun mu'anun fadaynun falwasaaya mu'anun fadaynun falwasaaya faqasamu maa faqasamu maa yukhalifu aw yakhlufu faqasamu maa yakhlufu fafham xukmahuna murataban mu'anun waa mu'anu tajhiis mu'anun mu'anun fadaynun falwasaaya faqasamu maa yakhlufu aw yukhalifu fafham xukmahuna murataban yukhalifu fafham xukmahuna murataban marka maxay noqonayaan mu'anun waa mu'nu tajhiiskii weeye waa meydkii wuxuu u baahna in laga bixiyo marka wuxuu ku socdaa madhabkii ahaa tajhiiska ayaa laga hormarinayaa alxuquuq almutacaliqa bicayni tarika madhabkaas ku socdaa sheekhu waana madhabka raajixa wey fadaynun baa ku xogta daynti marka labay u kala baxaysaayo dayn caynu tarika lagu leeyahay iyo cayn dayn markaa mutlaqa ah labadoo fadaynun bay soo gudagelayaan fadaynun falwasaaya wasiyadii baa ku xogta wixii uu dardaarmay faqasamu maa yukhalifu waxaa ku xiga ugu dambeeya in la qaybiyo wixuu ka tegey faqasamu maa in la qaybiyo wuxuu ka tegey maa yukhalif wuxuu ka tegey fafham xukmahuna murataban xukumkoodana fahan ayadoo markaa sidaa loo tartiibiyey sidaa u faham xoolihii marka saasaa loo tartiibinayaa haddii yani markaasi xoolihiiba ay gaari waayaan yani alaqdam falaqdam baa loo kala hormarinaya mu'nu tajhiis hadday soo dhaafi waayaan intaasaa lagu kaaftoomaya hadday soo dhaafi waayaan daynti dayntii baa lagu kaaftoomaya iyo mu'nu tajhiiskii hadba inta markaa ay gaaraan baa xoolihii lagu joojinayaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala as'ila ما علم الفرائض وانت هذا سو مرنا شيخ سؤالك سمينها ما علم الفرائض ما موضوعه علم الفرائض يعني محو تعريف يعني قيحتان كسو موضوع اسمحو يا محو سابسن يهي ما ثمرته ثمرته محاي تهي ما قد برت محاك فايديسا ما حكم دراسته ان علم الفرائض كلا برتوه حكم كذا محو نغنيا ما الحقوق المتعلقة بالتركة حقوق ذا كتعلقة التركة يعني مركز محاي تهي الكينوتشو والله اعلم